asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo kolba dhinac aynu ka keenno innaga oo haddii eeba idmahayo isticmaalayna afkeennii iyo dhaqankeennii iyo dhacdooyinka nolosha la deriska ah iyo waayuhu waxyaalaha ay dadka baraan waxyaalahaasoo fara badan xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid a sheekooyinkeennii caalamiga ahaa sheekooyinka caalamiga ah oo ah kuwo hawraar israacsan ku imaada ama tilmaan isleh ku yimaada ama midho suugaanaysan ku imaada kuwaasoo laga yaabo inay gundhig iyo aas-aas u yihiin kolba marxaladda qofka ay afkiisa ka yeedhay oo la deriska yahay tilmaamaha ay keenayso ayaa waxaa ah tilmaamo wakhtigii iyo waayihii iyo wacyigii qofkaasi uu ku jiray tilmaamayso ama waxay kula ku tusinayaan wax adiga maanta hortaada yaalla oo aad u lacdahay waxaad ku tilmaanto ilaa adiga afkiiyo luuqadda ayaa kugu yare oo sababtoo ah ilaa innagoo dhan bay inugu yar tahayo waxaynu joognaa adduun badhaxa oo afkii badhax noqday oo dadkii badhayoobay oo xigmaddii yaraa oo tilmaantii la kala qaadan waayey oo isaga dhanba la kala jeedo ayaynu joognaa waa adduun orotan ku jira oo inagu aynu gurguuranayno markaad si u eegto markaan ku leeya waa adduun orotan ku jira oo inagu aynu gurguuranayno orotanka adduunka ku jira waxaa weeye maanta adduunku wuxuu ku tartamayaa waxaan la yidhaahdo aalad ama teknolojiyad waxa waxaas aaladda ama jahooradaha la hormariyo ayuu ku tartamaya maanta adduunku balse innaga wax tartan oon taa kaga jirnaaye ma jirto kaba sii daran tartan aan taa kaga jirne innaga lafteenna yaanan u soconinba nolosha iyo dhanka u jeedo maxaan u soconnaa laakiin waxaan u soconnaa oo qaali inoo ah inaan maaragtay dadyowga kale un keli ah ku dayanno waxaan ku jirnaa kudayasho waxaan ku jirnaa tahriib maanta waxaa xaqiiqa ah haddii laba markaba waaweyn meelaha soomaaliya ay degto inta lasoo agistaajiye la dhaho waa la dhoofayaa soo dareera hal qof oo soomaaliya oo deegaanka u deganyaha ku hadhaay inayna jirin oo ruux walba dhahayo wax yar markabka ii celiya ayeydey baan soo qaadi duqda ayeydey inta ninka ugu roon baa wuxuu dhihi ayeydey baan soo qaadi markabka iisii taaginaado waxaynu nahay dad gebigoodaba dhoof u socdo maxaan afkeennaho iyo hiddeennu hormarinaa innaga dhan baaba rabnaa inaan waddanka ka dhoofne oo qof walba meeshu jooga waa dhoof u taagan waa dhaqaaqu taagan waa meelaan u soconnaba lama yaqaano marka nin ayaa waxa uu arkay nin uu muddo badan waanin jiray oo uu tilmaamo badan siin jiray oo uu in badan wacyigeliyey oo uu in badan wax uga digay oo uu in badan tilmaama siiyey oo tab tii uu ku yaqaanay un ah oo walaaqan haya ayuu arkay markaasuu yaabay oo yidhi war hebelow soo saas hisaabs kumaynaa ballamin haa soo sidaa hisaab kuma dhihin haa soo inaad sidaa noqoto mayna rabin haa soo sidaa hisaab ballanteenna ma ahayn haa wax kasta uu dhahaba haa uu dhaha waad tiri buu dhahaba ninkiina wax isbeddel kuma muuqda moogta waana dhiiqa ku jira kolkaasuu ereygan yidhi ereygan cajiibka ayuu yidhi hadduu durdur iyo dabaal galo ilan doofaar abidkii ma daahiro hadduu durdur iyo dabaal galo ilan doofaar weligii ma daahiro tusaale haddii maanta intaan balli weyn dhexgeenna doofaar aan dhahna aan dhaqno nijaasada eygiya doofaarka iyo laynaga xaaraameeyey ama ay nijaasa yihiin xitaa taabashadooda laynaga ilaaliyey ma ma dhaqmahayaana wax biyuhu gooyaan ma tahay waa maya tiibu u soo qaatay wuxuu yidhi hadduu durdur iyo dabaal galo ilan doofaar abidkii ma daahiro isagoo yaaban ayuu ereygaa yidhi hadduu durdur iyo dabaal galo ilan doofaar abidkii ma daahiro waana mid dhabaho mahmaa kaloo soomaaliya waxay lahayd dabeeca ma xajiso oo dabeecaddu haddaad xajka aadda kaama hadhayso adigu way unkula iman mahmaa kaloo soomaaliguna waxay lahayd siifan ayeyiya gamaarlo aad midna kaama gudaan waa mahmaa kaloo mahmahyaa cajiibka gungaadhka ka mid a mahmaa kalena waa tii lahayd waane abuur baa ka horreeyey intaasay qaabilsan tahay middan uu ku leeyahay hadduu durdur iyo dabaal galo ilan doofaar abidkii ma daahiro ayuu yidhi ninkana mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi dhadhan biyood oon baa lagu bartaa